subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale xeer beegtida ayaa bilowday inay ka baaran degaan kiiska saddex dhalinyaro ah oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish iyo inay dil ka geystaan dibadda waddankan maraykanka xaakimka maxkamadda michael davis ayaa la dardaarmay xeer beegtidu waxaana uu sheegay inay cadaalad falaan oo ay go-aankooda ku saleeyaan cadeymaha horyaala xeer beegtida oo ka kooban labiyo toban xubnood oo isugu jira toddoba haweena iyo shan raga ayaan la ogeyn inta ay ku qaadan doonto inay go-aan kama dambaysa ay ka gaaraan dacwaddan hadaladii gabagabada qareennada labada dhinac ayaa warbixintan waxaa nooga soo diray waryahayaga minneabolis maxamuud mascade iyadoo ahayd maalintii toddobiyo tobnaad ee maxkamadda ka dhanka ah dhallinyarada soomaalida ee ka socota magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa garyaqaan glen bruder oo ah garyaqaanka guuleed cumar oo soo gabagabeynayay doodiisa waxa uu xeerbegtida u sheegay in guuleed cumar aanu marna ka bixin gobolka minnesota islamarkaana aan qorshihiisu ahayn inuu dalka dibaddiisa dad ku laayo sida ay dowladdu ku soo eedaysay sidoo kale garyaqaanku waxa uu ka codsaday xeerbegtida inay si cadaalad ah ay ku qaataan go-aankooda si lamid ah sidii iyaga oo xukminaya wiil ka soo jeeda magaalooyinka idayna iyo waysata ee gobolka minnesota ee aanay raacin cabsida ka muuqata muuqaalada la hor keenay maxkamadda ee ahaa isil oo dad laynaysa waxauna bruder xusuusiyey xeerbeegtida in daawashada muuqaalo xun oo dad lagu laynayo aanay sharci darro ahayn galen bruder ayaa u sheegay xeerbegtida in go-aankoodu uu ka hufnaado cabsida argagixisada iyo cunsurinimo uuna ka filayo inay qaataan go-aan ah in guuleed cumar aanu dembi lahayn dacwad ogayaasha dowladda oo dhankooda soo gabagabeeyey cadeymahooda ayaa sheegay in dhammaan wiilashu ay galeen dembiyada lagu soo eedeeyey juli allen oo ka tirsan dacwad ogayaasha dowladda oo la hadlaysay xeerbeegtida ayaa tiri garyaqaanada nimankani yaanay si qaldan wax idinkugu sheegin ee waxaaad eegtaan cadeymaha la soo bandhigay waxayna allen xustay in cabdiraxmaan bashiir oo ay garyaqaanada wiilasha difaacaya ay ku tilmaameen inuu isagu wiilasha dhagray qalqaaliyena aanay taasi sax ahayn balse uu cabdiraxmaan wiilasha u fududeeyey oo keliya wixii ay rabeen inay sameeyaan taasina dhagar iyo shirqool aanay ahayn dowladdu waxay sheegtay in wiilashani sanad ka hor intii aan la soo xirin ay qorsheynayeen inay dalka ka baxaan kuna biiraan kooxda isis dacwad ogayaasha ayaa ka dalbaday xeerbeegtida in ay ku xukumaan wiilashani inay galeen dhammaanba dembiyada lagu soo eedeeyey gabagabada labada dhinac kadib ayaa garsooraha maxkamadda michael davis waxa uu xeerbeegtida u akhriyey xeerka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin inay eegaan marka ay qaadanayaan go-aanka oo ay ugu muhiimsanayd inay eegaan cadeymaha la hor keenay maxkamadda iyo in go-aankooda ay ku saleeyaan cadaalad xeerbeegtida ayaa looga fadhiyaa dhowrka maalin ee soo socdaa in ay go-aan ka gaaraan kiiska maxamed faarax cabdiraxmaan daa'uud iyo guuleed cumar oo ku eedaysan inay doonayeen inay dalka dibaddiisa dad ku laayaan iyo inay taageero siiyaan koox argagixiso maxamuud mascade v o a minnesota
haddaba markii kiiska dacwadan loo gacan geliyey xeerbeegtida oo iska leh inay gaarhaan go'aanka ah inay dhallinyaradan dembi galaan iyo in kale ayaa wariyahayaga maxamuud mascade waxa uu sidoo kale la kulmay waalidiinta laba ka mida dhallinyarada eedaysan waxaana uu waraysi uu la yeeshay uu dhacay sida tan
marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga saddexan farxii faarax maxamed wiilkaagana magacii cabdiraxmaan yaasiin daawud farxii bal waxaad iga warantaa dacwaddii muddada soo socotay waa la soo gabagabeeyey maanta dareenkaagu siduu yahay iyo sidaad u arkaysa wallaahi aad baa u naxsanahay waxaan ka fakarayaa ma waxaa la dhihi doonaa meelmaha life baa lagu xukumi doona bikaas waxa laga hadlaayo waxaan fahmi karnaba ma aha wax life iyo qof laleeyahay life ilmo yaroo hadda soo kacay oo haddana laleeyahay life baa lagu xukumayaa oo wax naxdin leh marka aad baan dareenkeenu talo maxaana la dhihi doonaa taloahaa
marka aad eegto marka garyaqaanadii difaacayey wiilkaaga iyo wiilasha kaleba doodihii ay soo bandhigeen iyo siday u difaacayeen caruurtiina khaasatan wiilkaaga ma is leedahay rajo waxaa jirta ah in ay kiiskiina u guulaysan karo
ayagu kolley way dadaaleen muxuu ahaa si fiicanna way u hadleen wixii ay awoodaanna way sameeyeen kolley qoladan waa dowlad goformentiyad waxaa la diriraaya ciyaal laakiin waxaan kolley si fiican bay u hadleen waana sheegeen in kiiskan aynan shuurug ku degdegin oo maarata ay ka fiirsadaan ay iska jaajgaraynin baqdin iyo waxyaalaha ay fiirsadeen marka wax aad baan ugu kalsoonaa siduu u hadlay looyarkeeda nin fiican buu ahaa wixii dhacana waa xukun ilaahay
marka aad eegto xeerbeegtiga oo kiiskan muddada dhegaysanaysay islamarkaasina la filayo go-aanka inay soo gaaraan adigu dareenka aad ka qabto xeerbeegtiga go-aankan inay ka qaadanayaan muxuu yahay
wallaahi horta dadkan waa dad cadaana qof soomaaliya kuma jiro qof madow kuma jiro qof islaana kuma jiro kiiskan hadde markii qofkii hawada ka maqla qof walba waa ka baqaaya madii wax kale la yiraahdo dee terrorist terrorist dadka waan u jilicsan yihiin markay tahay marka kolley ilaahay baan ka sugaynaa kiiskan waa kiis adag terrorist ahaanna dee adduunka oo dhan baa wuxuu ka hadlayaa inay maaragtay dadkan terrorist ahaayeen wax inay dileen rabeen marka stiil dad fiican dee kolley calooshooda kuma jiro dadkaana waa dad aan different aan diin kala nahay waxaa laga hadlaayo maanta laysku haystana waa diin oo maaragtay ilmahan markaa fiirisid markaa fiirisid xataa waxay dhegaysanayeen jihaadkoo kale waa wax qur-aankeena ku qoran laakiin dee haddii la bedelo wuxuu raba noqonaya marka kolley ilaahay baa og siday ku dhammaanayso laakiin aad baan u naxsanna annaga aad baad mahadsanta ayaan faarax waxaa tahay hooyada dhashay maxamed faarax waxaad iga warantaa bal dareenkaaga maanta maadaama ay soo gabagabowday maxkamaddii muddada socotay haddana sheekada ay la wareegeen xeerbeegtiga oo go-aankii uun la filayo inuu yimaado bal dareenkaaga iga waran asalaamu calaykum mascadda waan ku salaamay magacayga waxaa layihahda ayaan maxamed faarax maanta dareenkayga waa dareen aad u naxdin badan ilmo yaryar oo koob iyo labaatan iyo labaiyo labaatan sano jiro oo maanta arrintoodii soo dhammaatay oo garaan juuriga gacanta loo geliyey ilaahay agtiisana waxaan ka sugaynaa khayr aan ka sugaynaa mascabte waa garta sideed ugu qanacsan tahay niyad ahaan in go-aanka ay xeerbeegtigu qaadan doonaan uu noqonayo mid dhankiina u helay ma raja ma qabtaa inaad guulaysanaysaan
mascadde ilmahan ilaahay wuxuu u qoray qadar ilaahay u qoray waxaan ihima soconaayo ilaahay hadduu u qoray ina life prison la geliyo iyo lifekoodana way gelaayaan hadduu ilaahay u qoray inay bannaankaas usoo baxaana bannaanka usoo baxaayaan labada dhinac garyaqaanada difaacayay wiilashiina khaasatan wiilkaaga maxamed faarax iyo dhinaca dawladda muddadii labada saddexiyo toddobaad ahayd ay dacwadu socotay horaya gadaal isdifaacidda iyo eedahuba ay socdeen maalin kasta maxkamadda aad joogtay qaabka wax u socdeen markaad daraasaysa ama aad qiyaastay wax qanaacaha ma ku qabtaa sida wax loo maamulay ama ay maxkamadda iyo garyaqaanaduba ay hawsha u socotay maya kuma qanacsani oo waxaana ku qanacsanin wiilkayga saddexdii looyar oo u shaqaynaysay jaajka wuxuu yidhi lixdan bersenti waa lagaa tuuray marka halkaa waxaa ka dhalan doontuu dhahay inaa cunuga uusan ku qanacsaneen maxaa la yidhaahdaa siduu ugu shaqaynayo halka qofka loo reebay qof kasta oo biniaadana bini'aadan ahna wuu dareemi karaa saddex looyar meelay ka wada shaqaynaysay oo laba laga tuur oo hal loo soo reebay kolley inay meeshaas aysan ka imaanaynin fair trial ayaan aniga kulley markasta aan maskaxdeeda aan gelinayay laakiin looyar waxba ma haayo jaajna waxba ma haayo ilaaha ayaa arrintaan caruurta ku shaqo leh asagaana meeshaas geliya asagaana ka soo saari doono biidni illaahi alkariim ilaa xaqooda aan bannaanka usoo saarnana insha allah mascadoo kama daba hari doono tan waa dowladdii hoose halka halkan laga xukumo ilaa iyo saddex jeer ayaa waxaa loo ogolaya ilmaha inay qaataan abiil marka ilaa iyo supreme court insha allahu tacaala waa soconaynaa biidni illaahi alkariim halkan hadday ku dhammaatana insha allah waasaan kole aan rabnay carruurteena naloo soo fasaxay guryaheena noo yimaada waxaa tidhi waxaa laga saaray meesha garyaqaanadii qaar ka mid a wiilkaaga difaacayay taasi ma waxay ku gelinaysaa dareen ah in garyaqaanka difaacaya wiilkaagu aanu sidii la rabay u difaaci karin ama aanu u difaacanin haa wawal fara badan ay ugu abuurtay mar allaala markii wiilkayga kuwii u shaqaynaayo oo hal sano iyo hortiis hal sano iyo xoogaa way usoo shaqaynayeen laga tuuray walwal fara badan oo aad iyo aad ah xitaa constitutionka uusan ku qornayn ilmo yar oo dad difaacayo middle of time waktigii maxkabadda ay bilaabato dhex la taagan yahay laga ceeriyey mascadda waa dareemi kartaa hooyadaas ama aabbahaas dhibaatada xoogga leh oo ku yimaaday oo soo food saartay ilmo yar looyaradii laga ceeriyey oo layidhi hal looyar ayaa kulliga ogta looyarka xitaa ugu cabsada waa looyar islaam ah marka wuxuu xitaa u cabsada way cabso gelinayaan biko kiiskan oo dhan baa wuxuu ku dhisan yahay kiis cabsasho ah marka asaga xitaa waa la cabsiiyey oo markuu meesha soo istaago wuxuu ka hadla sometimes ma yaqaano uu iska aamusaa uu iska fadhiistaa saasna kiiskan oo kaleetana ma ahan waxay u baahan yihiin dad looyaraha ad adag waa tahay maxaad filaysaa inay soo baxaan hooy ahaan niyadaada waxaa ku jira haddaad iga waranto dabcan sidii wax u socdeenna waad ogeyd ma guul baad filaysaa mase waxaad is leedahay dowladda eedaha ay soo bandhigtay iyo cadeymaha ay meesha keentay way adag tahay in wiilkaagu ka guulaysto
labada dhinacba meelna ilaahay khayr waan ka filaayaa oo ilaahay ayaa asaga caanmuqeyb ah oo ilmahaan sidaan horena kuugu sheegay ilaahay gacantiisay ku jiraan oo ilaahay wuxuuna soo gooyin cidno ma soo gooyin karta mascadde meelna waan ka walwalsanaho garaan juurigaa meesha laiskugu keenay waa dad cadaan ah ayay u badan yihiin maxaa la yidhahdaa marka labada dhinacba labada dhinacba marka waa fifty fifty
kuwaas waxay ahaayeen waalidiinta laba ka mida saddex dhalinyaro ah oo dacwad ay kaga socotay maxkamad ku taala magaalada minnesota dacwaddaas oo haatan loo gacan geliyey xeer beegtida oo go-aanka gaari doonta in dhalinyaradaasi ay dembileeyin yihiin in kale dhegaystayaal waxaa naga xusuusina in dhinaca dowladda aan xiriiro badan la samayn hase yeeshee ay noo sheegeen inaysan ka hadlaynin kiiskan ilaa ay dacwaddu ka dhammaato oo laga gebgabeeyo halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america